agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa agab caafimaad oo lankatalgal inila kabaara qandhada dank fever kula wareegay hay-adda caafimaadka adduunka ee who munaasabadii wasaaradda caafimaadka somalilan kala wareegasi qalabkii weliba ku qeyb galay mas-uuliyiinku dareerta hay-adda caafimaadka adduunka ee who agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye iyo kuma hadnagay qalabka lankadaagay usoon isaasaata oo ku warbi wadashaqeyntii kula dhexayta hay-adda caafimaadka adduunka ee who runtii maanta waxaan halkan kula wareegeynaa dank fifarka ama xumadan jirta agabkii lagu baari lahaa oon horena qaar hore ula wareegnay iminkana kuwa cusub aan la wareegayno runtii waa tiro kooban oo ah ilaa laba kun oo tes oo si deg dega u yimid oo aanu dooneyno in la gaadhsiiyo gobolada dalka oo dhan qeybteedii hore waan isla shalayba waan gaadhsiinay maantana intay harhsanayd baan la wareegaynaa halkana nuu joognaa runtii waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda w h o sida ay wasaaradda ay u barbar taagan tahay gaar ahaan xilliga ay timaado dhinaca emergency-ga iyo dhinaca outbreakyada ama xanuunada dilaaca iyada oo dhinaca kalena aan ka wada shaqeyno xanuunada kale sida joogtada ah ee u yimaada ay kamid yihiin xanuunada caruurta iyo iyo hooyadaba run ahaantii waxa muhiima in hay-adda w h o oo wasaaradda kala shaqeysa ee dhinacyo badan inaan runtii uga mahad celinayno agabkaas shaybaadhka ayay keento iyada oo si weyn u taageerta dhinaca ogaanshaha xanuunada gaar ahaan dhinaca laboratoriga si weyn bay w h o uga taageertaa wasaaradda horaa loo keenay mashiino lagu ogaanayo xanuunada oo ah mashiino waaweyn oo kuwii ahaa eleysadii iyo kuwii sequency machiniskiiba yaalaan waxaanan ka wada shaqeyneynaa sidii shaybaadhkii weynaa ee qaranka loo kicin lahaa tanna waxaunay ka mid tahay sidii deg deg loogu jawaabi lahaa xaaladda xumada ah ee wadanka ka jirta shaybaadhadani waxay wax weyn ka tarayaan in la ogaado dadka ay xumadu hayso si si dhammaystiran loogu sameeyo balaankoodii amba daaweyntoodii oo dhammaystiran aad iyo aad bay u mahadsan tahay hay-adda w h o waxaa kaloon runtii aan filaynaa inay dhinacyada badan ee kale ee xilligan iyadoo la filayo roobabka badan ee da-ay meelo badan oo wadanka ka mida dartii inay dilaaci karaan xanuuno kale inaan ka wada shaqeynayno sidii loo heli lahaa agabkii lagaga hortegi lahaa iyo agabkii wax lagaga qaban lahaaba haddii ay yimaadaan sida xanuunada shubanka oo kale oo aan hadda ka wada hadlayno iyo had iyo jeer emerjensiyada kale ee soo noqnoqdaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanaan la wareegeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu